جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andulus qodobadan idiin henan waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey khudabada masaajidda degmada jilib ee wilaayadaasi kooxda ardada soomaaliya ee sii kordhisay dhulboobka xooggan ee ay ka wado magaalada muqdisho iyadoona arrintaas ay cabasho ka muujiyeen shacabka maatidaha ee magaaladaasi ku dhowaad labaatan ruux oo itoobiyaan ayaa ku dhintay kadib markii dooni kula degtay gudaha dalka itoobiya haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta reebaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi wilaayada hiiraan ayaa dib u kala qaaday beelaha gaaljacaal iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayadaasi horumar dhanka dacwada ee laga dareemayaa degmada jowlo ee wilaayada mudug askar ka tirsan dowladda riddada burkina faso ayaa lagu laayay weeraro qorsheysan oo mujaahidiinta alqaacida ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi
يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo itniina taariikhun ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ee ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose dhanka wilaayada shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta buundada bilan iyo sidoo kale bulobacaad ee magaalada marka oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi shabeellada hoose waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay xaafadaha magaalada marka dhanka jubbada hoose xog dheeraad ayaa waxaa laga helayaa madafyaac mujaahidiintu ay habeen ka hor ku garaaceen xero ciidan oo degmada afmadow uu kaga sugnaa murtad kale u magacaabo axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka riddada isku magacaabay jubbaland mid ka mid a gaadiidka ilaalada gaarka ee murtad axmed madoobe ayuu mid ka mid a madafiicda haleelay burbur xoogan ayaana gaaray gaarigaasi iyadoona murtadkaasi oo duqeynta kadib si deg dega uga cararay degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey khudabada masaajidda ee degmada jilib ee wilaayadaasi walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa faahfaahinaya iyadoo kor loo qaadayo heerkooda aqooneed ayuu maktabka dacwada ee degmada jilib waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay ragga khudbadaha ka aqhriya masaajida degmada jilib dowrada oo socotay muddo saddex maalin ah ayay khudabadu ku qaateen cashiro ku saabsan qaab akhrinta iyo diyaarinta khudbadaha qaar ka mid a raggii ka faa'iidaystay dowrada ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus duruus aan dowran soo qaadanay waxaa ka mid ah aan ka faa'iidnay fanul ilqaa waxaa kaloo ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah khudawaat alwusuul ililqaa duruus aan qaadanay waxaa kaloo ka mid ah alkhudba almimbariya tacriif alkhudba icdaad alkhudba oo sideed qodob ahaa waxaa kaloo soo qaadanay aqraad alkhudba waxaa kaloo soo qaadanay sifaat alkhadiib oo toban afar sifo ah waxaa kaloo qaadanay waajibaat alkhadiib waxaa kaloo qaadanay bacdu akhdaa'i alkhudabaa waxaa kaloo qaadanay ahmiyat lugat alcarabiya intaas duruus aan ka qaadanay dowradii aan noo socotay tamad bixamdi illaah
waxaan soo qaadanay dowro oo saddex maalin ah oo soo diyaariyey maktabka dacwada ee degmada faa'iido aad u fara badan oo ku saabsanaa marka waxaan leenahay barnaamijkan waxaana ku kulmay waa raggii oo magaalada inta khudbadii khudbada akhrinayso dhammaan ani shakhsiyadeyda ah waan ka faa'iidaystay si aad iyo aad unbaa uga faa'iidaystay khudabo fara badanna way ka faa'iidaysteen dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabtay bulshada taas oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed waxaana horey uu maktabka dowraad ugu qabtay ganacsatada degmada jilib mahadsanid cuhmaan kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka xoogan ee ka wado magaalada muqdisho iyadoona arrintaas ay cabasho xoogan ka muujiyeen iyadoona arrintaas ay cabasho ka muujiyeen shacabka maatidaha ee magaaladaasi walaalkeen abusheeba ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadacda degmada boondheere ee magaaladaas ayaa sheegaya in maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan saacadihii lasoo dhaafay howlgal burburina ay ka fuliyeen goob dad shacba ay degan yihiin taasoo dadka halkaasi degnaa dhibaatooyin badan ay kala kulmeen ilaa iyo xalay ayay maleeshiyaadka murtadiintu hawshaasi burburintaa ka wadeen xaafaddaasi waxaana dadku ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadda maadaama la soo geliyey makiinado guryihii ay degganaayeen islamarkaana burburin loogu dhaqaaqay xaafadda degmada boondheere ka tirsan ee ay burburintu ka wadaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa degnaa sannadihii lasoo dhaafay bulsho fara badan kuwaasi oo ah qoysas danyar dadka guryaha laga burburiyey ayaa wajahaya xaalad hoyla'aan ah kadib markii guryahoodii ay degnaayeen murtadiintu ay galaafteen haddaba mid ka mid a dadka xaafadda burburintu ay ka socoto degan ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in dhibaatooyin xogan ay u geysteen maliishaadka murtadiinta waxaasani oo burburinta waxay ku bilaabatay mar ay ahayd adiga sagaalka saac ilaa tobankii saac inta udhexayso cagacagashayna soo istaageen waxaana ka horeysay waxaa ka soo horeysay saacado hore oo toddobada saac xalay iyo lixii saac in dhallinyaradaba xaafadda marka hore lagu bilaabo in la gurbiyo micna marka kadib waxaa dhacday in sagaal saac kadib ilaa tobanka inta udhexaysa cagacagafyadii ay yimaadiin qofba iyadoo guriga lala hadlinba lagu bilaabo jijidisba marka waxaan ka wax ka dhigi karnaa wixii nagu socdaa aragnay anaka waxaan kala bixi karnaa kala dhaabici karnaa alaaba lameeriyaasha hadduu saaray ilaa hadda waa ka dulqaadoya kooxda xasan gurgurte ayaa waxaa looga bartay barakicinta dadka aan waxba galabsan ee degan qaybo ka mid ah magaalada muqdisho halka lagu magacaabo debdemiska ayay ahayd markii dhowaan xilli hiska dhexa ah ay u daateen maliishaad murtadiinta ka tirsan dadkii halkaasi degnaa ilaa iyo iminkana barakicintoodu ay socoto xasan murtad ayaa waxa uu caan ku yahay boobka dhulka dadka shacabka ay degan yihiin waxaana hore ay u dhacday gooba dad ay degganaayeen inta uu ka barakiciyey inuu ka gatay dad ganacsato ah islamarkaana maanta howlo kale laga wado goobahaasi mahadsanid abusheba ku dhowaad labaatan ruux oo itoobiyaan ayaa dhintay kadib markii dooni ay kula degtay gudaha dalka itoobiya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa ku warramaya in dad badan oo itoobiyaan ay ku dhinteen webiga takezi ee maragobolka amxaarada ee dalkaasi kadib markii ay la qalibantay dooni ay la socdeen maamulayaasha etoobiya waxaay soo sheegayaan in sagaal iyo toban ruux ay ku dhinteen dhacdadaas oo maalintii shalay laga soo calaamadeeyey gobolka amxaarada ee dalka etoobiya waxaana sidoo kale warbaahinta u sheegeen in ilaa toddoba kale lasoo badbaadiyey kuwaasoo ay ku jiraan caruur dhimashada dadka etoobiyaanka ah ee dhaacadan ayaa imaanaysaa iyadoo toddobaadkii hore dhulgo' ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen boqolaal ruux dhulgo'aasi waxauu ka dhacay ismaamulka koonfurta etoobiya halkaas oo muuqaalo iyo sawirro baraha bulshada lagu baahiyey ay muujinayeen khasaare baaxad leh oo soo gaaray dadka deegaanka iyo sidoo kale dhulal ballaaran oo ku yaala mandiqadaasi dalka etoobiya waxa uu allah isugu diray masaa'ib rabbaani ah iyo dagaalo sokeeya oo qowmiyadaha dalkaasi isaga soo horjeedaan xilli boqolaal kun ay ku nafaayeen halka malaayiin kalena ay nolol xumo ku wajahayaan dagaalada iyo colaadaha ka jira dalkaasi awgood wilaayada hiiraan ayaa dib u kala qaaday beelaha gaaljecel iyo xawaadle kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadaasi walaalkan yaasir maxamed ee faahfaahinaya munaasabadaani oo ahayd mid ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljecel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi munaasabadaani ayaa waxay beesha xawaadle oo iyadu dishay wiil u dhashay beesha gaaljecel ku wareejisay diyada boqol neef oo geel ah nabadoon cabdi cumar oo ka mid ah nabadoonnada beesha xawaadle wakiilna ka ahaa naqiibka beesha xawaadle nabadoon cabdiraxmaan xiirey ayaa diyada oo boqol halaad ah ku wareejiyey nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah nabadoonka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan annagoo ah beesha xawaadle kana dilnay walaalaha ina gaaljecel nin shareecada islaamkuna ay lagu xukuntay boqol halaad inaan siirno gaaljecel ayaan ku wareejinaynaa boqolkii halaad annaga oo xawaadla beesha gaaljecel nabadoon cabdiraxmaan marbuka naqiibka beesgaa jeceelaan ku wareejinaya oo hiiraan naqiibga gudoon nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan ayaa diyada uu kala wareegay beesha xawaadle ku wareejiyey weliyudamka oo ah aabbaha dhalay wiilka ay dileen beesha xawaadle insha allahu tacaalaa anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel ee walaayada islaamiga hiiraan waxaan maanta boqol halaad ka wareejinaa beesha xawaadle gaar ahaan beesha yabar madaxweyne boqol halaad nabadoon waa kaala wareegay nabadoon cabdi cumar gacamey boqol halaad insha allahu tacaala waa kaala wareegay shareecada islaamkana sidaan ayay sharaf iyo wanaag u leedahay cid kasta oo muslim ahna haddii sidaanay u fahanto khabaa'ilna ismaa disheen gaalana dhulka aynama imaadeen dulmi iyo fasahaadna ma dhacdeen insha allahu tacaala anigana boqolkii halaad waxaan farta ka saara uan ku wareejinaa weliabdamkii wiilka dhalay ilaahay idinkii maanta boqolkiisa halaad xaqii wiilkiisa ou lahaay cafis waa jiraa qisaasna waa jiraa boqol halaadna waa jirtaa boqolka halaadow qaatay insha allahu tacaala boqolkii halaad ayaana farta ka saarnay waana nagala wareegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aabba cabdi maxamuud muumin oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay oo diyada boqol halaad ah kala wareegay naqiibka gaaljecel ee hiiraan ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay qaadashada diyada wiilkiisa waxaa la yidhaha cabdi maxamed muumin wiilkayda waxaa la yidhaha cali cabdi maxamed muumin waxaa lagu dilay galgal yar xawaadla ah iga dil shareecada islaamkaan soo qaabili shareecada islaamkaan soo qaabili ninkii xukunkii boqolkii helaadaa loo xukumay kana waa qaatay taabku xiis iyo xukumi waa qaatay dayadaas anagaa leh qabiil waxbay ugu mari nin alla ninkaan rabaan siisan karaa anagaa iska leh alxamdulilah alxamdulilah waa sabrsanaha waa sabrsanaha alxamdulilah taabka ilaahan ku qanacsanahay alxamdulilah gacantooda kor allah ka dhigay saacaddan waaba isdili lahayd kaas wax ka badanaa bixi lahayd alxamdulilah maslaxadan walaayada islaamka waa ku mahadsan tahay gacanteeda kor allah ka dhigay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa allah fadligiis ku guulaystay inay bulshada si cadaalad ah u dhexdhexaadiyaan iyagoona ku kala saaraya ku dhaqanka shareecada islaamka
horumar dhanka dacwada ee laga dareemaya degmada jowle ee wilaayada mudug sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali barashada cilmiga sharciga ah ayaa si habsami looga soconaysa goobaha waxbarashada degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa xoogga saaray sidii dadka muslimiinta ee ku nool magaalada jowle iyo dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kor loogu qaadi lahaa aqoonta dhanka cilmiga sharciga ah barashada kutubada kala duwan ayaa ka soconaysa masaajidda iyo madaarista qur'aanka kariimka iyadoona lagu baranayo kutubo kala duwan sida tafsiirka qur'aanka kariimka fiqiga axkaamta iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubo kale aada u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin idaacadda islaamiga al andalus ayaa u kuurgashay xaaladda waxbarasho ee ka jirta jowle waxayna ka waraysatay sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah wadaadada cilmiga sharciga ah baraha dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jowle iyo deegaanada hoos yimaada xilli ay booqatay idaacatul andalus ayuu uga warbixiyey xaaladda waxbarasho ee degmadaas waxbarashada waxaa ka mida dugsida qur-aanka oo lagu barto ilaahay kitaabkiisa kitaabadiisa iyo qiraa'aadkiisa lagu barto xalaqaad cilmiga wuu jiraa funuunta cilmiga funuun fara badan ayaa lagu bartaa waxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka axaadiidta nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu waxaa ka mid a axkaamta fiqiga oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada laga soo saaro waxaa ka mid a culuumta naxwada iyo sarfaha oo iyaguna tashiilaadka culuumta la yidhaahdo waxaa ka mid a siirada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u taagan horumarinta waxbarashada ummadda muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaanba wilaayada mahadsanid cabdiraxiim askar ka tirsan dowladda hirdada burkina faso ayaa lagu laayay weeraro qorsheysan oo ay mujaahidiinta alqaacida ka fuliyeen gudaha dalkaasi walaalkan marwaan maxamed ayaa noo haya warkaasi ciidamada mujaahidiinta ah ee ka jihada mandiqada galbeedka afrika ayaa sii kordhiyey weerarada sida aadka ah ay ugu dhiigbixinayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee xukaamta dawaaqiidda ah ee taabacsan gaalada ee ka dhisan mandiqada iyo murtasiqada ruushka ee fagner loo yaqaan maalmihii lasoo dhaafay laba weerar oo lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ayay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen saldhiga ciidan iyo bar ay kulunsanaayeen ciidanka riddada ah ee waddanka burkina faso weerar koowaad oo dhacay maalinnimadii arbacada ee lasoo dhaafay ayay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen murtadiinta burkina faso oo ku yaala deegaanka kooriya oo ka tirsan gobolka didogo ee waddankaasi mujaahidiinta ayaa weerarkan ku dilay ilaa lix iyo toban maleeshiyaadka burkiniyiinta ah halka ay kusoo qanimaysteen kow iyo toban qori oo ah nooca aaka afartan iyo toddoba iyo agabyo kale oo militari sidoo kale weerar kale oo dhacay maalinnimadii sabtida ee lasoo dhaafay wuxuu duleedka magaalada kanshaari ee gobolka fatangoorma ee dalka burkina faso ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada waxaana weerarkaasi lagu dilay afar murtada lix qori oo aaka afartan toddoba ah iyo agabyo kalena waa lagu soo qanimaystay weeraradan ayaa imaanaya saacada kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen gobolka keydaala ee dalka maali kamiin barakeysan oo cagta lagu mariyey laguna gumaaday kolonyo isugu jirtay murtasiqada ruushka ee fagnar iyo ciidanka riddada maali mahadsanid marwaan warkii subxanimo idinkaga imanaya dhegeystayaal idaacadda andalus oo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu